ururka dhallinyarada ee beyko oo ka dhisan xaafadda kulminslands koowaad ayaa kaalin ka qaata howlaha samafalka ah sida nadaafadda wacyigelinta caafimaadka iyo dayactirka goobaha danta guud sida garoomada kubadda cagta ee ku yaala magaalada tani jowhar cabdi cabdulaahi xasan oo ka mid ah howlwadeennada ururka ayaa rediyo wisnaay kaga warbixiyey howlaha ururkani ay qabtaan iyo waxyaabaha baahiyaha asaasiga ah ee xubnaha ururka ay qabaan oo xaafada ka dhisan oo bayka la dhahayo maasha allah ilaa iyo heer waxaan gaarnayba oo xaafadihii awal yani mugdiga ahaa jir xataa bilicdi aan kusoo celino nadaafadii aan ka talino nalal aan kusoo xirno maasha allah adiga wixii adiga bini aadinka hor imaana sidii nadaafada oo kale inta badan waxbaa nadaafada waxbaa iimaanka berkiisa waay diinta lagu dhahay marka wax walbo nadaafad oo bini aadinkaas ka hor imaanaya xaafada amnigeeda nadaafadeeda iyo bilicdeeda horumar fiican ka gaarsiina ka dhalinyaro ahaan ka faa'iidana waayo hadda dhalinyarada aan haysano misna oo hadda aniga aan guddoomiyaha u ahay hay-ad kuma xirna calaashaan eskooda isku maalgeliyeen fikirkooda yacni waxay ku qabsadaan haddii hay-ad ay heli lahaayeen hadda meesha ay taagan yihiin meel kasare sii tagi lahaayeen waxyaala badan oo baahannahay sidina oo hay-adaha garab ina siiyaan hadda yani agabyo xataa aan ku shaqeyno ma hayno agabyadaasoo kale naga maqan haddii agabyo aan ku shaqeyno iyo hay-ad inoo keento ururka hadda meesha uu taagan yahay meel kasare soo sii taga insha allah saan rajeeyana wallahi waxaan uga baaqi lahaa horta kow dhalinyarada inay horta gacmaha isqabsadaan wadajir yani horumar lagu gaaraa cirbid aruurtayna masaaro noqtaa soomaali hor ugu mahmahday marka wadajirka waa muhiim inay isgarab qabsadaan oo wadajirka ay ka shaqeeyaan saasaa horumar lagu gaari karaa intaasaan leeyahay ururada ka dhisan afarta xaafadood ee magaalada tani jowhar ayaa kaalin lixaad leh waxa ay ka qaataan dib u dhiska magaaladan iyo horumarinta adeegyada caafimaadka nabadda iyo waxyaabaha ka dhexeeya bulshada ee ah danta guud